بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف رحمه الله واتيان من حاضت بفرج ونجزها على زوجها من غير عذر ممهد والحاقها بالزوج من حملته من siwaahu wakitmaan اlculuumi limuhtadi waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahay nadmu اlkabaa'ir sheikhu meeshan wuxuu yidhi waityaanu man xaadat bifarjin kabaa'irta waxaa ka mid ah tegitaanka loo tago gabar caadootay farjigana looga tago ninka xaaskiisu hadday caado ku dhacdo inta ay caadadaas qabto waxaa mamnuuca inuu u galmoodo ilahi wuxuu leehy subxaanaه wa tacaala faاctazilu الnisaءa fi اlmaxiidi walaa taqrabuuhuna xataa yadhurna gabdhuhu intay caadada qabaan ka fogaada ilahi yihi subxaanaه wa tacaala oo ha u galmoonnina laga wadaa hanaa u dhowaanina gabdhaha ilaa ay ka dahaaro qaataan oy dhiigga ka mayrtaan oo dhiigu ka go'o inta kale gabadhaada habeen iyo maalin ugalmoodka aad u galmooto waa laguu ogolya iyo xaaskaada islaantaada iyo xaaskaada habeen iyo maalin inaad u galmooto waa laguu ogolyahay haddaysan dhiig qabin ood farjiga uga tagto haddii laakiin ay caado qabto meeshii laguu oggolay awal hore inaad uga istimtaacdo waa mashquul markaas waa biis wa kullu mashquulinna maxaa la yidhi falaa yushaqalu wax kale ma xambaari karto meeshaas hawsha kale waa inaad joojido dhammaanteed isticmaalka gabadha farjiga laga isticmaalo iyadoo caado qabto loo galmoodana waa kabiira min alkabaa'ir saa darteeda nabigu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam man ataa xaa'idan aw imra'atan fii dubuuriha ow kaahinan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxammadin qofkii u taga gabarh caado qabta oo u galmooda ama islaantiisa uga taga gadaal iyo makaanka saxaarada ama wax sheeg u taga ee rumaysta waxa wax sheegu uu sheegaa faqad kafara bimaa unzila calaa muxamedin uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam saddexda mid walba oo ka mid ah waa uu ku gaaloobay wixii nebi maxamed lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam arrinta marka waciid culusaa ka soo arooray waa goodis culus culummadu waxay dhahaan diinta ka bixi maayo laakiin arrintan waxaa loogu talagalay dadka in lagu cabsigeliyo waa taqliid culus waay nicmadii ku gaaloobana waa ku dhacay maxaa yeelay wakhtiyadii intii badneed waa la fasaxay ninkan wakhti yar oo kooban ah waxaa la yidhi ka joog arrintan waana uu ka joogi waaye gabadha marka in loo galmoodo iyadoo caado qabta waa xaaraam waana kabiira min alkabaa'ir haddaad ka maarmi weydo oo aad damacdo inaad ku istimtaacdo istimtaaceeda waa laguu ogol yahay laakiin farjiga ha uga dhowaanin intay dhiiggaba qabto haddii dhiiggeedu uu xawli yahay uu bilaawgiisii joogo waxaad samaynee hoosguntiiyo wax la mida guntaad leedahay gabadha sabarkay mara ku xidhane kadibna waad ku istimtaacee wixii sabarka ka koreeya iyo wixii boodooyinka iyo ka hooseeya laakiin farjiga u dhowaamaysid caaisha radi allahu tacala canha waxay tidhi kaana nebiyu sala allahu calayh wasalama ya'murunii faataziruu fayubaashirunii wa ana xaa'id wuxuu nabigu amri jiray inaan sabarka mara ku xirto kadibna waa ila mubaasharoo jiray waa igu istimtaaci jiray wa ana xaa'id anoo dhiig qabo caado qaba xadiid kale oo xaasaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam qaar ka mida laga wariyey waxaa ku jirtay inay dhaheen kaana nebiyu sala allahu calayh wasalama idaa araada min alxaa'idi shay-a alqaa calaa farjiha thawba haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa mid ka mid a iyadoo caado qabta ou damco inuu ku istimtaaco farjigeeda ayuu mare iska saari jiray kadibna waa ku istimtaaci jiray calayhi salaatu wasalaam waa haddii dhiigga uusa xowli u soconin waayahan dambena waxaaba la helay aalado laga yaabo iyo xafaayado iyo wax la mid ah oo ay dumarku isticmaali karaan oo ay dhibabkii horeba uga bixi karaan oo dhiigga socodkiisa ay ku kontarooli karaan oo ay ku xafidi karaan oo ay ku celi karaan calaa kullin gabadhoo dhiig qabta inaad isticmaasho oo aada u galmooto oo jimaac ku samaydaahi waa xaaraam waana kabiira min alkabaa'ir haddaad ku istimtaacayso farjigeeda ha u dhowaanin inta kalese waa lagu ogolya inaad uga istimtaacdo wixii kaleo awal hore bannaanaa hadday kaa dhacdo ood hantaaturooto oo hamuunu ku qaaddo oo shaydaan ku simbirirxiyo maxaa lagugu leeyahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay in qofkii islaantiisa u taga iyadoo caado qabta uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yatasadaqu bidinaarin aw binisfi dinaarin dinaar ayuu sadaqaysanaa ama nisfu dinaar ayuu sadaqaysanaa cabdullahi bnu cabbaas wuxuu dhihi jiray dhiigga awalkiisa hadduu u tago iyo xilliga dhiiggu ou xowliga u socdo dinaaraa laga rabaa haddii dhiiggu markuu goyi rabo uu gabaabsiga yahay oo u tagana nisfu dinaaraa laga rabaa u dhihi jira saas waa uu yidhi macnaha xadiidku gabarh marka dhiig qabta ood adigu qabto inaad farjiga uga tagtahay waa xaaraam ma weyse islaantaydii yihiin ilaahay ii bannayn subxaanahu wa tacaala haddaad tidhaahdana waxaa lagu leeyahay ilaahay kuu banneeyey oo marka hore kuu xalaaleeyey ayaa wakhtigan kooban kaa mamnuucay oo kuu diiday inaad farjiga uga galmooto wuxuu ihi shiikhu marka waa ityaanu man gabar u tegitaankeed xaadad caadootay bifarjin farjigana looga tago oo jimaac lagu sameeyo galmood lagu sameeyo ayaa kabaa'irta ka mid a wa najsuhaa waxaa kaloo kabaa'irta ka mid a gabadhaas laftirkeeda iyo gabadha la qabo mukhaalafaynteeda calaa zawjihaa ninkeeda ay ku mukhaalifaydo min hayri cudurin mumahadi cudurdaar xaasila la-aantiina ay saas yeesho gabadha xuquuq badanaa lagu leeyahay dadka xuquuqda kule waxaa ka mida ninka qaba dadka xuquuqda kule dadka ugu xaqa badanna ayuu ka mid yahay amaba yahay ninka gabadha qabaahi najsi hadday marka samayso iyaysan ka taagid ninka aysan ka taagtay mukhaalafanimo way dembaabe kabiira min alkabaa'irna way ku dhacaysaa najsiguna waa irtifaacu lmar'ati calaa maa furida calayha min almucaashara islaantu iyo haweenaydu iyo xaasku in aysan kaga taagto oo iska kibrido wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku farad yeelay oo ah la noolaashaha ninkeeda si fiican inuu ula noolaato ah waxaa la rabaa ninkeeda inay amarkiisa qaadato hadduusan macsiyo amrin waxaa la rabaa inaysan ninkeeda dhibaateyn shar iyo xumaan inaysan ninkeeda ku samayn gabadhu hadday ku samaydo waxyaabaha qaar ka mid a nabigu wuxuu sheegay calayhi isalaatu wasalaam dhibaato badan gabadha inay aakhiro soo gaarayso ama dembi badan ay yeelanayso gaar ahaan haddii ninkeedu uu u baahdo uu gogasha ugu yeedho oo ay diiddo khataray ku sugan tahay gabadhaas dembi weynna way ku dhacaysaa nebigu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam idaa daca arajulu imra'atahu ilaa firaashihi falam ta'tihi lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbixa haddii islaanta iyo haweenayda ee gabadha la qabo ninkeedu uu gogasha ugu yeedho gogasha ugu yeedho waxaa laga wadaa si uu u istimtaaco hadduu ugu yeedho ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqotee oo ayna u imaa weydo oy ku dhega adeegto lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbixa malaa'igta ilaahay ayaa lacnadda ku qubaysa oo ku hurgufaysa ilaa ay ka waabariisato arrintu arrin sahlan maaha waa arrin lacnadu ka dhalanayso waa kabiira min alkabaa'ir gabdhaha la qabo meeshaas dhibo badan ayaa uga imaanaa waxaana la ogyahay in badan oo gabdhaha ka miduhu akhdaadan iyo khaladkan inay ku dhacaan gabarh ka badbaada khaladkaanna inayba naadirta kuwa soomaaliyeedna waaba usii daran yihiin gabdhaha afrikaanka sida la sheegay oo dadka kale uga roona la yidhi arrintan maxaa yeelay in badan oo ka miduhu waxaa laga yaabaa inay ninka markay guursanayaan ay u guursadaan inay ilmo dhalaan keliya laakiin istimtaac iyo midna aysan danba ka lahayn maxaa yeelay intooda badan ama in badan oo ka mid a waaba koramo koran haddii la kormo la xaniyo baxshana shaawadiisii waa dhimatay iyaguna in badan oo ka miduhu saasay ku tilmaaman yihiin in badan oo ka miduhuna jahliyay iskaga jiraan markaasay haddayba xanaaqdaba amay afka buurtaba ama ay weysataba ninku isagoo u cahay gacanta filqaysaa waaba hadday la joogto haddii kalena inay ka tagtaa laga yaabaaho qol kale ay ka aado ama guri kale ay ka aado calaa kullin gabar yahay haddii ninkaadu kuu yeerto oo uu gogasha kuugu yeero ee aad u imaa weydo waxaad ogaataa in ilaahayna kuu caroonayo malaa'igta ilaahayna ay ku lacnadayso ogaaw lacnad malaa'ig ilaahayna uma adkaysan kartid arrintaas marka waa khatar ha la iska jiro sidoo kale nabigu wuxuu sheegay calayhi isalaatu wasalaam gabadha ninkeedu inuu yahay jannadeedii iyo naarteedii hadday ninka ateecdo waxaa weye xadiidka macnihiisu inay ahlu janno noqonayso oo asbaabtii ay jannada ku geli lahayd arrintaanu ay ka mid tahay hadday ninka caasidana caasintaas ninka ay caasiday iyo mukhaalafanimadaas ay ninka ku mukhaalafayday waa asbaabtii ay naarta ku geli lahayd nabigu calayhi isalaatu wasalaam gabar saxaabadii nabiga ka mida ayuu la hadlay oo saxaabiyaadkii ka mid a markaasaa nebigu yidhi calayhi isalaatu wasalaam undurii ayna anti minhu yacni azawj fa innahu jannatuki wa naaruki bal waxaad fiiridaa u yidhi gabar yahay ninkaada booska aad ka joogta fiiri saad ula macaamisha fiiri saad u raalligelida fiiri saad ula dagaasha fiiri saad uga xanaajida fiiri maxaa yeelay ninkaadu waa jannadaadii iyo naartaadii waa jannadaadii iyo waa naartaadii waxaa laga wadaa ninka ood u baarinimo samaydo ood raalliyo u noqotaahi waxyaabaha jannada ku helayay ay ka mid tahay ninka oo aad ku mukhaalifaydana waxyaabaha aad naarta ku mudane ayay ka mid tahay nabigu wuxuu yidhi sidoo kale calayhi isalaatu wasalaam idaa sallat ilmar'atu khamsaha wa xasanat farjaha wa ataacat baclaha dakhalat min ayi abwaabi aljannati shaa'at islaantu iyo haweenaydu hadday shanteeda salaadood tukato farjigeedana ay zinada iyo xumaanta ka dhowrto ninkeedana ay ateecdo maxalushaahidku waa halkan waa ataacat baclaha bacli waa ninka ninkeedana ay ateecdo ay raalliya noqoto dakhalat min ayi abwaabi aljannati shaa'at albaabada jannada ee sideedda kay doontay ka gelaya maalinta qiyaamo kala dooraa laleeyahay albaabada jannada kee ka rabtaa inaad ka gasho kay doontay ka geli hadday waxyaabahan la timaado waxyaabahan waxaa ka mid a inay ninkeeda ateecdo gabadhu khilaafka gabadhu ninkeeda ay khilaaftana waa dembi waana kabiira min alkabaa'ir haddayse shaygaasu shay cudurdaar ay u leedahay uusa ahayn sidoo kale waxaa nabigu sheegay calayhi isalaatu wasalaam ninka muslimka ah haddii islaantu mukhaalifa ku noqoto islaantaas mukhaalifada noqotay oo ninka muslimkaa mukhaalifada ku noqotay lacnad ayaa ku qulqulayso ku socota dhinaca jannada uga imaanaysa yaa lacnadaaya ninkan ahlu jannada jannada markuu tago gabadhii xurulciinta aheedoo loo diyaariyey ayaa lacnad soo diraysa nabigu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam laa tu'dii imra'atun zawjaha haweeney ma dhibto ninkeeda ilaa qaalat zawjatuhu min alxuuri alciin hadday taasu dhacdana xaaskiisii xuurulciinta ka mid ahaaya waxay leedahay laa tu'diihi gabadhaani la hadle ama soomaalida ama cid kale ah oo adduunyada joogta oo mukhaalifada ah oo ereleyda ah oo ereyga maantao dhan qulqulinahoo ninka aan warka uga haraynin oo laga yaabo ninka inay maantao dhan la dirirayso oo ninka dhibaataynayso oo ninka warkiisa aan yeelaynin oo markay doonto iska tegaysa markay doonto iska imaanaysa say rabto gurigiisa ninka u maamulaysa habeenkii hadduu u yeerto aan u imaanaynin islaantan noocaas ah waxaa la hadlaya oo warkoodu ku socdaa gabadhii ahlu jannada ahayd oo ninkan ilaahay uu jannada ugu diyaariyey gabadhii xuurulciinta ahayd oo ninkan jannada ilaahay ugu diyaariyey waxay leedahay laa tu'diihi iyo gabarh yahay ninka ha iga dhibin qaatalakillaah ilaahay ha ku lacnade ha iga dhibinay leedahay ninka sababtu waa maxay fa innamaa huwa cindaka dakhiilunay tiri adiga musaafiruu kugu yahay wax yaruu kula joogaa awshaka an yufaariqakii ilayna waxaaba dhowba inuu kaa soo tago dhibkaada iyo eragaada u ka soo tago mar dhowna uuna soo aadee hanaga dhibin inta yartaa uu kula joogo lacnadu kugu dhacdaya saasay dhahayaan waxaa dhehe gabadhii xurulciinta ahayd aa dhehe gabadha marka mukhaalifada ah oo ninkeeda ku mukhaalifayne hadday cara'a la qabto oo lacnad malaa'ig qabto oo lacnaddii ahlu jannada iyo xurulciinta ay qabto waa dhibaataysan tahay ninkeeduna uu caraysay dadka u xaq ku leh gabadha waxaa ugu xaq badan ninkeeda maxaa yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi low amartu axadan an yasjuda liaxadin la amartu lmar'ata an tasjuda lisawjiha haddaan qof amri lahaa inuu qof u sujuuddo oy foolka dhulka u dhigto haweenaydan waxaan dhihi lahay ninkaada u sujuud laakiin sujuudda ilaahaya iskale subxaanahu wa tacaala waa laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq gabadha marka ninkeeda waa inay ateecdo haddowsa macsiyo amrin hadduu macsiyo amro laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq weeye ma ka yeelayso macsida haddii gabadhu waxaysa kari karin aysa awoodi karin ninkuu ku mashaqeeyana laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaa weeye iyaduna iyaduna waxaysa awoodi karin gabadha looma haysto ma awoodi karay dhehe ninkeeda marka waxaa rabaa gabadhu inay ateecdo raalliyan u noqoto raalliya cagaleefta soomaalidu ay sheegaanna cagaleefnimadu shardi maaha laakiin waa inaan gabadhu raalliya noqoto oy ninkeeda warkiisa ay yeeshoy ninkeeda ka dambayso mukhaalifana aysan noqon adilada mukhaalifada xumaanteeda ku soo aroortay ayaana waxay nooga filan tahay inaan gabdhaha ku wacdinno wax been ah oon jeebkanaga kala soo baxno oo aan gabdhaha ku cabsi gelinayno oon mukhaalifnimada uga cabsi gelinayno nin odayaha hadda kahor i yimid oo ka sheeganaya islaantiisa markaasu wuxuu yidhi shiikhow islaantu waa ay dhibtay uu yidhi waa mukhaalifuu yidhi mukhaalifo xumaanteedana waxaan ogaadou yidhi maalin hadda ka hor nin shiikhu uu mukhaalifo ka qiseeyey muxuu yidhi ari ninkii sheekh ahaa wuxuu yidhi balliga balli hebela oo taqaano waa balli aada u weyn oo laga yaabo laba kilomitir ama hal kilomitir oo isku wareega biyuhu inay fadhiyaan iyadoo maalin balligaas la joogo ayaa wuxuu yidhi uu yidhi nin shiikhoo dadkii balliga cabaayay ka mid ah aa qayla dhaanshay markaasu wuxuu yidhi war balliga waa nijaasoobayey war joogooy war biyaha balliga yaan la cabinay uu yidhi yidhi haddii shiikhii loo yimid waxaa la yidhi balliga yaa nijaaseeyey wuxuu yidhi yidhi islaantii heblaaheed oo mukhaalifo ah ayaa balliga gashay anoo arkaaya balligay lugaheeda geliday mukhaalifana hadday badda lugta gelido baddu waa nijaasoobaysaa markaasaa wuxuu yidhi ceelkii iyo balligii wixii joogay waa ka wada arooreeno yidhi maxaa yeele balligii waa nijaasoobay xoola lagama shuba karo dhaan lagama dhaansan karo lagama weysaysan karo galaas biyaa lagama cabi karo mukhaalifaa lugta geliso yidhi mukhaalifo iska daaya balliga haddii eeye ku kaadshaan akeema nijaasooba nijaasoobi umaa balliga biyahaas intaas leewi ay ku jiraan intaas ku nijaasoobi umaayo mukhaalifa marka waa xun tahay xumaanteedana qur-aankuna waa sheegay axaadiistuna waa sheegtay intaasaan ugu filan inaan ku sheegno laakiin inaan sii bunbuuninno aan xadka ka bixinnahay sax maaha ama waxyaaba mawduucaad ah aan dadka xumaanta uga digno oon xumaanta uga reebno ragga gabdhaha qabana waxaa la rabaa inay gabdhaha u samafalaan oo u ixsaan sameeyaan oo markay maqlaan gabdhaha sida loogu waajibiyey ninka inay ateecaan oy ninka u hoggaansamaan inuu arrintaas si kale uga faa'iidaysto oo si khalad uga faa'iidaysto sax maaha ee uu dulaysto gabadhii oo uu gumaysto ama uu dhibaateeyo dadka wuxuu yidhi nabigu calayhi isalaatu wasalaam waxa u khayr badan midka xaaskiisa u khayr badan aniguna waxaan ahay midka xaaskiisa idinkugu khayrka badan oo idinkugu wanaajiyo og xaasaska marka waa in la wanaajiyo oo aan dhibaato la gaadhsiinin gabadhuna ayaduna waxaa la rabaa ninkeeda inay ateecdo hadday ninkeeda fahmi weydo oo qaabkiisu uu ku xumaadana wax dembiya ma laha inay ka dacwooto oo ay tidhaahdo ninkan waxaan ka cabsanaa inaan sharciga ku xadgudbo la joogga aan la joogo haddaan sii wado oon sii daa'imo marka anigii ninkaan hana la kala fududeeyo inay tidhaahdo dembi kuma laha markaas hadday aragto inaysan ninkii la heshiinayn waxna ay ka imaanayaan mukhaalafinimo ay ka imaanayaan oo isu dulqaada karin ninkii dabcigiisii ama muuqaalkiisii muuqaalkiisii fiiri weyse dabcigiisii la dhaqmi weyse xaalkiisii iyo kuleylkiisii u adkaysa weyse intay mukhaalifaylehe dacwaha ka gudbiso dadka dacwada loo gudbiyana waxaa la rabaa inaan gabadha saas oo kalea loo cagga jugleynin gurigu waxaa la rabaa inuu nabadgelyo iyo nolol iyo raaxo uu ku dhisan yahay ee gurigu inuu ku dhisnaado maaha car dhaqaaq iyo car juuqdha inuu ku dhisnaado maaha wa ilxaaquhaa uu yihi shaykhu bizawji man xamalathu min siwaahu wa ilxaaquhaa waxaa kabaa'irta ka mida gabadha haleeshiinta ay haleeshiido bizawji ninka ay haleeshiido man ay haleeshiido canug xamalathu ay uurawday min siwaahu asaga cid aan ahayn ay ka uurawda waxyaabo badan oo waxaa jira cilmigooda iyo warkooda gabdhaha inta badan looga dambeeyo oo ilaahay iyo iyagu ay og yihiin waxaas waxaa ka mid ah canuga caloosha ku jira ciddii dhasha mararka qaar waxaa dhacda in gabarh la furo gabadhuna ay isku ogaato uur kadibna ay tidhaahdo ciddadii waa ka baxay saddex caada igu dhacday warkaasuna uu been yahay danta ay leedahana ay tahay canugan caloosha ku jira inuusan ninkan ku abtirsan kadibna nin kale guursanaya canugii dhasha waxay leedahay ninkii dambaa iga dhalay caloosheeda canug ku jiray qaris dembigii ku dhacday kabiira min alkabaa'irina ku dhacday suurat almumtaxina ilaahay subxaanahu wa tacala markuu ka warramayay gabdhaha mu'minaadka oo nabiga u imaanaya calayhi salaatu wasalaam iyagoo soo hijrooday imtixaanka la imtixaamayo waxaa ku jirtay in lagu imtixaamayo walaa ya'tiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydiihinna wa arjulihinna waa inaysa gabdhuhu la imaanaynin been abuur ay lugahooda iyo gacmahooda dhexdooda ay been abuuranayaan waxaa laga wadaa waa in canug aan ninka qabaahu uusan dhalin aysa canugaas ninkaas u saarinaynin ninaan canuga lahayn canuga inaysa u saarinaa la rabaa maxaa yeeley meeshaas waxaa ka dhalanaa ansaabtii isku daranta gabadhaas marka waxay ku dhacday been iyo ansaabtii isku dartay iyo kabiira min alkabaa'iri ku dhacday cabdullahi bni cabbaas wuxuu yidhi yacni laa yulxiqna biaswaajihinna hayra owlaadihinna gabdhuhu yaysa haleeshiinina laga wadaa uu yidhi nimanka qaba waxaan ilmahooda aan ahayn gabar yahay canugan ninka ku qabaa huduusa kaa dhalin adaa iga dhalay hadhiin dadaan isdhalinna ha israacinin ilaahay ka cabso haddaad saas yeeshana oo aad dadka ku khiyaantana ilaahay subxaanahu wa tacaala ma siri kartid maalinta qiyaamana ciqaab iyo cadaaba kuu taalla ilahi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walaa yaxilu lahunna an yaktumna maa khalaqa allaahu fii arxaamihinna gabdhaha uma bannaana inay qariyaan wixii ilaahay uu ku abuuray subxaanahu wa tacaala ilmogaleennadooda inay qariyaan waxaas uma bannaana haddii uur aad leedahay uuraan leeyahaa dheh ciddaan ka baxay uur ma lihi si aad canuga caloosha ku jira aad cid kale u raacido gabaryaa waa xaaraam ha isku dhihin haddaad tidhaahdana dembiyaad ku dhacday bal kabiira min alkabaa'ir aad ku dhacday dhiigaan kugu dhicin haddaad tidhah waa gu dhacay si aad ciddo beena aad u sheegto waa uga baxay ayaduna dembigaas waad soo gelaysaa waa wixii ilahay calooshaada ku abuuray dhiigu laftirkiisu asagoo kugu dhacay haddaad qaridana ayadana waad soo gelaysaa arrintan marka arrin sahlan maaha dadka in badan oo ka midana waa fududaystaan waxaa gabadha loogu oggolaaday hal nin inay guursato oon laba nin loogu oggolaanin xikmadaha arrintaas waxaa ka mid ah iyo xikmadaha iyo danaha laga leeyahay oo sharcigu ka leeyahay inaan ansaabtu isku dhex darmin ninku hadduu dhowr dumar guursado wax iskaga darmaa ninkaas ma jiraan laakiin gabadha haddii dhowr nin ay guursato oo ay dhowr nin u galmooto ayna uuraawdo yaa aqoona uurkan ciddii u yeeshay yaa yaqaana ilaah yaa og subxaanahu wa tacaala ayada laftirkeedan kama ogaa karto mararka qaar haddii hal xilli ay dhowr nin ay u tagaan marka ilahi wuxuu leehy subxaanahu wa tacaala gabdhaha xalaal uma aha inay qariyaan wixii ilaahay calooshooda uu ku abuuray oo ama dhiiga caado ah ama ilmo iyo carruur ah oo ay cid kale u saariyaan ciddii dhasha maana cid kale in u saariyaan waa xaaraam wa ilxaaquhaa ayaa ka mid a kabaa'irta gabadha haleeshiinteeda bizawji ninka ay haleeshiido man xamalathu ciddii ay uuraawday min siwaahu ninka cidaan hayna ka uuraawda wa kitmaanu alculuumi waxaa kaloo kabaa'irta ka mid a kitmaanu alculuum cilmiyada oo la qariyo yaa laga qarinaa limuhtadin laamka bimacna bimacnaa can waaye can muhtadin ay can qaalibi alhidaaya kii hidaayada dalbaaye wa kitmaanu alculuum ay sharciya wamaa yatawaqafu calayha min culuumi alcarabiya wagayriha culumta qofka ilaahay uu baro cilmiga sharciga ah masale diineed ilaahay uu baro subxaanahu wa tacaala haddii la weydiiyo inuu masaladaas qaryahi waa dembi waana kabiira min alkabaa'ir xaqa qofka inuu qaryaha sax maaha xaqa iyo diinta ilaahay iyo kitaabka qur-aanka waxuu qabo oo kitaabka ku yaalla iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waa in la sheego waa in la bayaaniyo waa in la caddeeyo haddaada yeelin khataraad ku dhacaysaa iyo lacnad ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaad ku mudanaysaa iyo wax wax lacnada lacnadooda ilahi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina aladiina yaktumuuna ma anzalna min albayinaati walhudaa min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaabi ulaa'ika yalcanuhum allahu wayalcanuhum allaacinuun dadka qarinaya wixii aan soo dejinnay oo bayinaad ah oo caddaymo ah oo xujooyin ah iyo hanuun ah markii aan sheegaas kitaabkii ku caddaynay kadib ilahi wuxuu yidhi ulaa'ika min bacdi maa bayannaahu linnaasi markaan dadka u caddaynay kadib fi lkitaabin ugu caddaynay ulaa'ika yalcanuhum allahu wayalcanuhum allaacinuun ulaa'ika yalcanuhum allah wayalcanuhum allaacinuun kuwaas waxaa lacnadaya allah subxaanahu wa tacaala ciddii ilaahay uu lacnadana waa ciday u dhammaatay maxaa yeelay lacnaddu waa qofkaanoo naxariista ilaahay laga dheereeyo haddii ilaahay uu ku lacnado ou naxariistiisa kaa dheereeyana naxariistiisa waxaa ka mid a jannada ilaahay jannadii haddii lagaa dheereeyana meesha lagu geeyo waa naar ilaahay ilahay ha naga badbaadiyo wayalcanuhum allaacinuuna ilaahay keliya maaha wax walba wax lacnada malaa'igta insiga jinniga kulli dhaacaday kugu hurgufaaya haddaadba xaqa iyo sharciga qarido sidoo kale nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi man su'ila can cilmin yaclamuhu fakatamahu uljima yowma alqiyaamati bilijaamin min naar qofkii cilmi wax laga weydiiyo cilmigaasoo wax ka yaqaano kadibna qariya maalinta qiyaama waa la ciqaabaa naarta jahanamaa lagu ciqaabaa sida dameerka jaraha loo geliyo iyo bahalka xakamaha afka laga geliyo ayaa asagana afka jare laga gelina iyo xakamaa laga gelina lijaam bir ah oo laakiin deb ka samaysa adduunyada dameerka lijaamka uu ku jiro lijaamkaasuna uu bir yahay waa ciqaaban yahay markii saas loo qabtaba waad aragteen dameerka dacigooska ku yaalla iyo dhibaatada dameerka haysata iyo faraska iyo baqlaha iyo waxa la midka ah maxaad u malaynaya qofkii lijaamkaas naar looga dhigo kii birtahay loo adkaysalaayahe ama sakiintahay hadduu dab yahay ka warran midkaas dabkaa afka loo gelinaa maxaa yeeley qofkaani adduunyada isagoo xoog leh oo cilmi leh ayaa diinta ilaahay isagoo wax ka yaqaana wax laga weydiiyey markaasuu ka jawaabi waayey shaygii qariyey ku bakiilay markaasaa waxaa laga yaabaa qofkii caamiga ahaa wax cibaadadiisa wax badan uga xiraayeen inuu sheekhaan weydiiyo ama ardaygaan weydiiyo ardaygii sheekhii ka jawaabi waayo qofkaas marka maalinta qiyaama in afka dab loo geliyo mudan yahay afkii la rabay inuu xaqa ku sheego kadibna xaqii uu ku sheegi waayey maalinta qiyaama dabaa loo gelinaa dadka waa la soo diray oo waxaa la yidhi dadka ahlucilmiga wax weydiiya fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ilahi yidhi subxaanahu wa tacaala qofkan waa caami waa uu ku soo orday wax isheegu ku yidhi wax barow ku yidhi haddaad bari weydo khataraad ku jirtaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin indhoola oo saxaabadiisii ka mid ahaa oo inta u yimid yidhi yaa rasuula allah callimnii mimaa callamaka allah wixii ilaahay ku baray wax iga bar indhoolow ah nabiguna calayhi salaatu wasalaam ou jeclaystay maadaama uu wafdi la joogay iyo niman odayaalahoo madaxa uu shir kula jiray in cabdulaahi markaas uu ka weji dadbo kadibna uu mar dambe u yimaado markaas dambena wax u sheegi laha u sheego ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam arrintii lagu canaantay oo ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala cabasa watawallaa an jaa'ahu alacmaa wamaa yudriika lacalahu yazakka suuradda awalkeedoo dhan nabigaa lagu canaanana calayhi salaatu wasalaam waxaa looga canaananaa in dhoolkii ku yimid oo ku yidhi callimnii mimaa callamaka allah maxaa wax u bari weyse isla markii wejigaada maxaa usoo qaabilsii weyse maxaa wax u sheegi weyse maxaa wax u wasixi weyse qofkii marka inta cilmi la weydiiyo diin la weydiiyo khayr iyo wanaag la weydiiyo cilmiga la sheega waa cilmiga sharciga ta wax laga weydiiyo wixii laga weydiiyey ka jawaabi waaya isagoo yaqaana maalinta qiyaamo naarta jahannamo qayb ka mid ah afka loo gelinaa hadduusa islahayn jawaabtii ad waxaan ka jawaabtaahi waxaa ka dhalanaa shar culusaa ka dhalan ee uusa islahayn ama uusan naftiisa iyo naf dad kale uu soo baqaynin mararka qaar waxaa laga yaabaa qofka waxyaabaha qaar ka mid oo diinta ka mid a haddii la weydiiyo sida ay tahay hadduu uga jawaabo inuu ku dili mutaa suurtagal ah waajibkuma ah markaas marka inuu ee jawaabta u caddeeyo dadkaas haddii kale laakiin uusan wax dhiba ka baqaynin dadka khayrka iyo wanaagga inuu u caddeeyo khayrka wanaagana uu baro ayaa loo baahan yahay wallahu subxaanahu wa tacaala calaa waclam wabillahi atowfiiq